faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooran ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo maanta khudbad ka jeeshay shirka madasha dooxa oo ka furmay magaalada dooxa ee waddanka qatar dagaalamayaasha al-shabaab oo gobolka godo ee jubbaland ku soo bandhigay ciidamo ay sheegeen ka soo goosteen maamulka jubbaland dowladda kenya oo la sheegay in madaxweynaha jubbaland ayaa cadaad ku saartay inuusan ka tanaasulin xilka madaxtinay maamulka jubbaland ciidanka somalilan oo gacanta ku soo dhigay gaari ay ka buuxaan khamri fara badan iyo raggay watay kadib howlgal ay ka sameeyeen xadka waddanka etoobiya dowladda kenya oo sheegtay in maxkamad ay la tegsan doonto xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu qabta gudaha waddankaasi heshiis hordhac ah oo laga gaaray beela dhowaan ku dagaalama deegaan hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan ciidamada amniga magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo gacanta ku soo dhig waxyaabaha qarxa kadib howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada dhuusamareeb ee galmudug gudoomiyaha gobolka banaadir heshiis la saxiixday dhigaysa magaalada dooxa kadib kulan ay ku wada yeesheen caasimada waddanka qatar ee dooxa intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo koran warka habene rediyo cadaado gorow diyaa gor warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa axad isnii ay soo gelayso taarikhda ku aastaysan tahay shan iyo tobanka bisha layo tanaad ee diseembar sannada labaatan toban sagaal caaway waxaa noo waramaysaa anise cali xuseen mahadsanid xasan iminkana warkii oo dhan al-shabaab ayaa gedo kusoo bandhigay ciidamo ay sheegeen in ay kasoo goosteen maamulka jubbaland xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ayaa waxay soo bandhigeen ciidamo ay sheegeen inay soo tababartay dowladda waddanka qatar oo saxiib dhowlaa dowladda federaalk soomaaliya uu hadda u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo wararka aan ka heliyna gobolka gedo ee maamulka jubbaland si gaara deegaano hoosta degmada baardheere ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa kusoo warramaya in saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin qaar ka mida deegaana hoosta degmada baardheere ee maamulka jubbaland ay kusoo bandhigeen ciidamo ay sheegaan inay yihiin ciidamada ay dowladda qatar usoo tababartay dowladda soomaaliya islamarkaasna ay kasoo goosteen maamulka jubbaland oo ciidankaasi loo soo tababaray al-shabaab ayaa sheegay in ciidankaasi duruufo dhanka nolosha oo kasoo wajahay dowladda federaalk soomaaliya ay ugu soo bireen dhanka ciidamada dagaalamayaasha al-shabaab ee ka howlgala deegaanada jubbaland si gaara deegaanada hoostaga magaalada baardheere ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland ma jirin wax warar ka soo baxay taliska ciidanka milatariga soomaaliya oo ku aadan sheegasha al-shabaab oo ah in isku soo dhiibeen ciidamo ay soo tababartay dowladda qatar islamarkaasna al-shabaab ay sheegeen in ciidankaasi kusoo biraan haddii kadibna ay ka mid noqon doonaan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ma jirto wax warar ka soo baxay maamulka jubbaland oo ku aadan in ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka jubbaland si gaara ciidanka soo tababartay dowladda qatar ay isku dhiibeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay ka wardagaalami doonaan ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama dowladda kenya ayaa la sheegay inay madaxweynaha jubbaland cadaadis ku saartay inuusan ka tanasulin xilka madaxweynenimo ee jubbaland cabdiqadar cabdiraxiin ayaa faahfaahinaya muddo ku siman laba toddobaad iyo bar madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxa uu ku sugan yahay caasimadda dalka kenya ee nairobi dowladda dalka kenya ayaa sida ay wararku sheegayaan horaantii bishii aynu soo dhaafnay waxay u yeertay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo dib loo doortay balse doorashadiisa ay gaashaanka u durureen madaxda hadda ka talisa filla soomaaliya madaxweynaha jubbaland ayaa la sheegay in nairobi laga dejiyey hotel casri ah oo aan sidaasi uga sii fogeyn xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya waxaana ammaankiisa si weyn u adkaynaya ciidamada kenya ee ku sugan gudaha magaalada nairobi caasimada wadanka kenya ilawareedyo ka agdhow madaxweynaha jubbaland ayaa saacadihii u dambeeyey waxay u xaqiijinayeen in kulamo lagu cadaadinayo madaxweynaha jubbaland inuusan marna ka tunaasilin xilka madaxweynaha jubbaland uu ka dhacay hotelkaasi wasiirka arrimaha gudaha wadanka kenya ayaa la sheegay muddo toddobaadyo ah in madaxweynaha jubbaland ay iskaga dabalaalaabanayeen iyagoo mar walba ka dhaadhicinaya madaxweynaha jubbaland inuu weli istaagsanaado mowqifkiisa ku aadan inuusan marna ka tanaasulin inuu qabto doorasho kale ama uu banneeyo kursiga dowlad goboleedka jubbaland dadka u dhuundoleela arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa dowladda dalka kenya waxay ku durayaan inay saaxiib dhow la tahay madaxweynaha jubbaland waxaana tan keentay doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo in amniga madaxweynaha jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen ay si weyn u adkeeyaan ciidamada kenya ee qeybta ka howlgalka amisom ee ku sugnaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka aan ka helayna magaalada nairobi ayaa waxay sheegayaan in afartan iyo siddeeddii saacee u dambeysay magaalada nairobi ay kulamo ku qaateen madaxdii dalkan iskaga kala dambeysay sida madaxweynihii dowladii kumeelgaarka eedi shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba madaxweynaha maamulka jubbaland waxaana kulamadaasi aan la ogeyn waxaa looga hadlay balse dad ka agdhow siyaasiyiintaasi halkaasi ku sugan ayaa waxay u xaqiijiyeen in madaxweynaha jubbaland ay ku garab taagan yihiin sidii uu u sii adkaysan lahaa xilka madaxweynaha jubbaland idaacadda waxay heshee xog ku aadan in saacadaha soo aadan la filayo in madaxweynaha jubbaland uu soo gaara magaalada muqdisho waa haddii ay macquul tahay halka wararka qaarna ay sheegayaan in madaxweynaha jubbaland uu diidan yahay imaatinka magaalada muqdisho kol hore madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha dalka kenya ayaa heshiis ku gaaray magaalada nairobi qodobadii la saxiixdayna waxaa ka mid ahaa in diyaarad walba oo kasoo kici timaysa magaalada tan nairobi ay si toosa u timaado magaalada muqdisho halka diyaaradaha muqdisho ka tegayana ay toos u abbaaraan garoonka jomo kenyatta ee nairobi madaxweynaha jubbaland ayaa wararku waxay tilmaamayaan in loo dhigay sharqool ku aadan in uu ku qasban yahay in uu soo maro muqdisho taas oo cadaadis xooggan ku ah madaxweynaha jubbaland korneyl la hadlay idaacadda islamarkaana ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa uu sheegay in kulamadii u dambeeyay ee madaxweynaha jubbaland uu ka waday magaalada nairobi intooda badan cadaadis lagu saaraya madaxweynaha jubbaland cadaadiska ayaa intooda badan waxaa la sheegayaa inay ka imaanayaan madaxda dalka kenya waxay aaminsan yihiin inay kenya halkan gacanta ku haysatay axmedna kenyuu jiraa ujeedada maqaalka waxa ah wuxuu yahay annaga ay aaminsan tahay shacabka reer jubbaland waxay aaminsan yihiin waktiga dowladda ka harsan taymkeeda in lala cayaarayo oo maaweeladaa caruurta la wado oo ah wax dadaal ah oo ah axmed inuu ama meesha baneeyo ama doorasho xal iyo xalaala bini-aadmiga la mid noqdo oo ayan meesha meel maxbuus u ah isaga ayaa noqon kuma haysatee waxay rabtaa inay la cayaarto waktigaasaa la beertaraynaya ta waxa weeye saxaafadda iyo dadweynaha kaloo reer jubbaland iyo dad badan oo soomaaliya aad bay u qaldan yihiin waktigaa waa dhammaaday madaxweyne muxuu yahay marka wuxuu yahay waxa weeye waa nin door xoogsanayo oo waktigii ka dhammaaday oo waa lagu guultaraystay si kastaba ha ahaatee cadaadiska lama oga meesha uu ku dambayn doono iyo sida madaxweynaha maamulka jubbaland uu uga biixi karo siriqdan ay u dhigeen madaxda dalka kenya oo ku aadan in uu diyaaradda uu saaran yahay ay sii marto magaalada muqdisho dabadeetana uu kasii duulo oo halkaas iyo kismaayo uu ka kicitimo balse waxaa adag siday wararku sheegayaan in axmed madoobe diyaaradu uu ka qaatay nairobi dabadeetana uu toos u abbaaro kismaayo haddiiba taas ay dhacdo madaxweynaha dalka kenya waxa uu jebinayaa qodobo dhowr ah oo uu la saxiixday dhiiggiisa soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ciidanka somalilan ayaa maanta gacanta kusoo dhigay gaari ay ka buuxeen qamri fara badan iyo raggii watay kadib howlgal ay ka sameeyeen xadka itoobiya ayaa nuur xirse ayaa faahfaahinaysa ciidanka somalilan ee ku sugan qaybo ka mid a deegaanka dahar ee gobolka sanaag ayaa maanta gacanta kusoo dhigay maanduuriyihii ugu badnaa oo qamri ah iyo sidoo kale gaari nooca raaxada oo uu markaasi sidoo kale isagoona markaa gaariga uu kasoo tallaabay dhinaca iyo dowlad deegaanka soomaalida ciidanka somalilan ayaana qabteen isagoo u gudbi rabay islamarkaana guud ahaanba ka gudbi rabay deegaanada somalilan isagoona usoo gudbi rabay dhinaca iyo koonfurta soomaaliya taliya ku-xigeenka ciidanka somaal waa booliiska deegaanka dahar ee gobolka sanaag cabdiraxmaan axmed yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gacanta ay ku hayaan ku dhowaad shan nin oo waday gaariga iyo sidoo kale afartan waa afar boqol sideetan iyo lix dhaloo qamri ah waxaa soo qabtay ciidanka gurisa ee kalabayd kastamista iyo rugta uurisiya uursiya usoo qabteen waxaa loo soo qabtay neef gulunteeda ka talowsan marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha meel baa soo sheegay dameer baa lagu sigay taadhaxmaa ayaa lagu sigay baabuursi markay baaritaanka orgaatay waxaa loo bedelaynayaa in lagu soo horo muxuu ahaa gaadhaxmaanoa si loo yidhahdo waa guudo nuucaynkaase loo yidhahdo gaadhaxmaan baa silay marka ciidanka soo qabtay way ku maadsanyihin laba intagaalashooda iyo ciidankoodba aad bay ugu maadsan yihiin dadweynaha noo soo sheegana aad bay ugu maadsan yihiin waxaana dadweynaha mar labaad u sheegaynaa inay naga caawiyaan mukhaadaraadka waddanka soo gelaya in dadweynaha degaya naga caawiyaan noo soo sheegaan la soo xidhaan ciidanka gulis waxa weeyaan dadkaasi ka ganacsada faraha kala baxaan lahay haddii kale waxa weye sheer ugu hantiya annagu waan rayn in badan baanu haynaa waayo shalay waa la qabtay maanta waa la qabtay dorhad waa la qabtay khamriga intaasoo maalmood oo isxigtaba waa la qabtay sheelishii ku jiraan ma waxaan leedahay dadka oonu sheegaynaa dadka caadaysay faraha kala baxaan lahay mukhaadaraadka tobankii dambe aynu soo dhaafna ayay sidaan oo kale ciidanka somalilan waxay gacanta ku dhigeen maandooriyo xashiisho ah markaasi islamarkaana howlgallo ay markaa ka sameeyeen xadka soomaalida markaa somalilan aan iraahda ay la wadaagto deegaanada dowladda kenya ayaa sheegtay inay maxkamad la tiigsan doonto xubno ka tirsan al-shabaab oo gudaha waddankaasi lagu qabtay cabdicasiis siciid baraad ayaa faahfaahinaya dowladda dalka kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay dhalinyaro doonaysay inay ku biiraan al-shabaab dowladda waddanka kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta kusoo dhigeen shabakado doonayay inay u gudbiyaan muwaadiniinta u dhalatay waddanka kenya soomaaliya kuwa u badnaa dhalinyaro islamarkaana doonayay inay ku biiraan al-shabaab oo dagaal kala soo horjeeda dowladda dalka kenya iyo dowladda federaalk soomaaliya sargaal ka tirsan dowladda dalka kenya oo lagu magacaabo mejel ole tialal ayaa sheegay in laba xubnood ka gudbeen waddanka kenya islamarkaana ay gudaha u galeen soomaaliya waxaanu sheegay inay aaminsan yihiin in sanadkii lasoo dhaafay ay ku biireen al-shabaab master tialal waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka dowladda dalka kenya ay si dhow ula socdeen islamarkaana ay qiimeynayeen xaaladda laba shaqsi uu sheegay inay ahaayeen kuwo muslimiina islamarkaana la aaminsan yahay ay ka mid yihiin shabakad ka howlgasha waddanka kenya kuwa oo al-shabaab u qaabilsan qorista dhalinyarada ku biira al-shabaab waxa uu sheegay mid kamid a oo laga shakiyey in haatan lagu baaray gobolka busiya oo kamid ah waddanka kenya sargaalkan lagu magacaabo tialaal waxa uu sheegay in shabakadan ay samaysantay sanad ka hor islamarkaana ay isku dayeen shan dhalinyaro ah inay ka gudbiyaan xadka wadamada soomaaliya iyo kenya kuwa oo doonaya inay ku biiraan al-shabaab waxauna sheegay in xogtooda ay heleen islamarkaana haatan ay ciidamada ammaanka waddanka kenya gacanta ku hayaan waxaynu u isticmaalnay raadinta xogta sirdoonka ciidamadeenna waxaynu qorsheennay in aynu xirno gebi ahaanba goobaha ay doonayeen inay ka baxaan waddanka gacanta ayaana lagu soo dhigay ayuu yidhi tiyaalaal oo ah sargaal ka tirsan dowladda dalka kenya waxa uu sheegay in xogtan ay heleen islamarkaana dhalinyaradan ay qorsheynayn halka loo yaqaano oyogis inay gaaraan halka oo ay doonayeen inay kaga sii gudbaan gudaha waddanka soomaaliya master tiyaalaal waxa uu hoosta ka xariiqay in shantan xubnood oo doonaya inay al-shabaab ku biiraan haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka waddanka kenya islamarkaana baaritaan warbixinno dheeraada lagu sameynayo waxa uu sheegay in mashaariic badan oo ay taabagelinayaan midooda yurub islamarkaana la doonayo dhalinyarada wadanka kenya in loogu sameeyo shaqo abuura iyo sidoo kale waxyaabo faa'iido ula dhalinyaradaasi si aysan ugu biirin al-shabaab ay haatan wadaan dowladda wadanka kenya islamarkaana qaarkood laga yaabo inay ku biiraan dagaalyahanada al-shabaab ayaga oo markaa loo soo marayo shabakado ka samaysmay wadanka kenya al-shabaab ayaa dagaal kala soo horjeeda dowladda dalka kenya tan iyo markii ciidamada kenya ay kasoo tallaabeen xadka wadamada soomaaliya iyo kenya sanadii waxii xilligaa ka dambeeyey al-shabaab waxa ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah ciidamada kenya ee ku sugan soomaaliya iyo sidoo kale weerar ay ka geysanayaan gudaha dalka kenya dhowaan ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku dileen koo iyo toban ka mid a shacabka wadanka kenya iyo sidoo kale saraakiil ciidan kuwa oo la socday bas ku socdaalayay waqooyi bari wadanka kenya oo al-shabaab mas-uuliyaddiisa ay sheegteen weerarkaasi heshiis hordhac ah ayaa laga gaaray dagaal beeleedyo dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jawiil ee gobolka hiiraan bashiir cabdulle cismaan ayaa faahfaahinaya waxaa heshiis hordhaca laga gaaray colaadii u dhaxaysay laba beelood oo ku dagaalamay deegaanka mareero oo hoostaga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlay ayaa sheegay dhibka meeshaan ka dhacay markaan maqalnay waa saan u soo kala horreynaba waa isoo daba joognay labada qolo hadda dhibka ka dhexdhacayna waa laba qolo walaalo ah jiijiitan badan iyo iscayscays go'aan baan gaarnay go'aankaas waxaan codsanaynaa in nala ka qaato labada beeloodba waa inay naga qaataana codsanaynaa oo walaalahayna waxaan go'aan ku gaarnay markaan meel walba lugta gelinay meeshiina dad walaalahoo wax kala tabta ay jiraan meelihii lagu dhintaan tagnay waxaan go'aan ku gaarnay tuuladii labada beelood u dhexaysay in laga guuro tuuladii labada beelood u dhexaysay in laga guuraan go'aan ku gaarnay cidda meeshaas deggan in lagu biiriyo tuuladan kale reer ujeejeenna tuuladan dambe warkeeda ay dhigaan taasna laga guuro maadaama labada beerood dhexdooda ay ku taallo oo mid walba ay ku dheggan tahay laguna dhinta si warka u dhammaado tuuladaas in laga guuro ayaan soo xukunnay in nala ka qaatana waa maarata waa codsanaynaa walaalihii hawiye kolley cidda ka dheer oo hadda nala jirtay annaga nagu gowracanta saan qabo walaalihii hawiye oo shalay iyo daraad iyo maanta u fadhi waxaan soo waxay soo qaadeen in laga guuro tuuladii labada u dhexaysay labada beerood loo rara tuuladii waddadaan dhexdeed ahayd waxaa akhyaartii meeshaan ugu tagin ay noo sheegeen tuuladaasina hadda ka hor laysku qabsaday weli warkeeda inaas taagnaay etoobiyaan mar in la geeyey laba ka mid ah odayaasha labadan beelood ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in diyaar ay u yihiin in la xalliyo waxyaabaha soo celceliya colaadda dhibkii meeshaan ka dhacay oo culummo owdiinka iyo akhyaarta iyo beelaha deggan gobolka hiiraan ay u soo gurmadeen waxay u dhammaatay si jawi fiican go'aan bay rideen go'aankiina labada beelood way wada qaateen wayna isgacan qaadeen ilaahay baan ugu mahadinaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin arrintuna waxay noo maraysaa meel gebagabaa waxay dhimanna labada beelood waxay ballan qaadeen inay iyagu dhammaystirtaan dad isla dhashay oo ay wax yari kala gaareen waaye carab iyo ilkaa isqaniina wayna daaween inaannu heshiinnay gacanta ismarinnay isu hoyannay walaalaheen noo soo hoydeen meeshii laysku haystay oon mareer ahayn la yidhi waa laydinka rari oon oggolaannay sidaasaan caddaynaynaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo ku hadlay afka maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin in cid kasta oo wax tabanaysa ay kala hadlaan ilaahay mahaddiisa waay inay arrintii maanta noo gebagabowday oo ay noogu gebagabowday in heshiis laga gaaray ay ku qanceen labadii qole ee meesha ku dagaalantay annagana ka maamul ahaan waa soo dhowaynaynaa waana aqbalnay waxaana rajaynaynaa go'aankii la gaaray in si deg deg ah loo fuliyo qoladii la yidhi meesha ka guura inay fuliyaan ballantii sida uga dhaqsaha badan ay u banneeyaan meeshii dhibaatadu ka dhacday dagaalkuna uu ka bilowday ee laysku qoonsaday inay maxaan ku idhahdaa meeshaasi uga guuraan si walaalahooda kale ay ugu qalbi fiyoobaadaan oo ay maxaan ku idhahdaa raalli uga noqdaan ciidamada ammaanka dhuusamareeb ayaa gacanta ku dhigay waxyaabaha qarxa kadib howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug ciidamada booliska magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaaladaas ayaa waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha qarxa taliska booliska dhuusamareeb ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa lagu diyaariyey mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada dhuusamareeb islamarkaana ciidamadu ay ka warheleen taliska booliska dhuusamareeb ahna taliyaha ciidanka xasilinta gaashaanle cabdulaahi xasan macalin ayaa waxa uu sheegay in howlgal ciidamo sameeyeen lagu soo qabtay qaraxan la doonayay in dadka lagu dhibaateeyey kaas oo laga soo helay meel ka mid ah xaafada dayax ee magaalada dhuusamareeb taliyaha ma sheegin inay jiraan dad howlgalkaas lagu soo qabtay ha yeeshee uu u sheegay in weli ciidamadu ay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha magaalada dhuusamareeb oo lagu fulinaya in dhowaan lagu qabto doorashada hogaanka sare ee galmudug duqa muqdisho ayaa heshiis la saxiixday dhigiisa magaalada dooxa kadib kulan ay ku yeesheen magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa maanta magaalada dooxa ee dalka qatar heshiis kula saxiixday dhigiisa magaalada dooxa jamaal madar heshiiska labada magaalo ayaa ah heshiis mataaneeye u noqonaya markii ugu horeysay taariikhda labada magaalo heshiiskan mataaneeyaha ah ayaa waxa uu ka kooban yahay tobanka qodob oo ay labada magaalo iska kaashan doonaan sida dib u dhiska magaalada isdhaafsiga aqoon aqoonta xirfadaha horumarinta adeegyada bulshada ee as-aasiga ah caafimaadka nadaafanta iyo dhiraynta magaalooyinka howlwadeenada labada magaalo oo booqashooyin ku kala buuxin doona magaalooyinka muqdisho iyo dooxa si looga wada shaqeeyo barnaamijyo mid ah oo lagu horumarinayo labada magaalo markii uu heshiisku soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska labada magaalo ee ku kala sixideen magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar heshiiska maantay aan wada saxiixnay duqa magaalada dooxa iyo aniga oo ah duqa magaalada muqdisho wuxuu ku saabsanaa horumarinta labada magaalo ayuu ku saabsanaa horumarinta labada magaalo oo ay ka mid tahay yacni waddooyinka dhismahooda qurxinta magaalada isdhaafsiga tababarada shaqaalaha yacni booqashada mas-uuliyiinta dooxa iyo muqdisho iyo waxyaabo badan oo ka mid ah magaalooyinka horumarintooda cumar buule gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho labadii maalin ee lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada dooxa isagoo ka qayb galay madasha dooxa kana mid ahaa wafdi rasmi ah oo soo gaaray dalka qatar kaas oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre guud ahaan warkii habeen ayaa intaas ku dha warkan warka xiga habeen wanaagsan